bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku astaysan tahay lixda bisha mey sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in ay dowladdiisu ayna samey doonin wax muddo kororsi ah marka la gaaro xilliga wakhtiga uu kaga egyahay ee labada kun lix iyo tobanka asigoona tilmaamay madaxweynaha soomaaliya in doorashooyin ay ka dhici doonaan gudaha dalka soomaaliya ta oo dadka ay kaga tasha doonaan aayahoodana soona doora doonaan dadka ku matalaya xilka madaxtinimada dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in muddo kororsiga ay keeni karto kala sii qeybinta bulshada soomaaliyeed ee haatan la doonaya in laysu keeno isagoona tilmaamay in haddii wakhtiga uu ka idlaada dowladdiisu ay diyaar u tahay inay gasho doorasho lana barantoto dadka u tartamaya xilka madaxtinimada dalka soomaaliya xataa haddii ay ka dhacayso doorashooyinkaasi qaar ka mid ah magaalooyinka dalka soomaaliya siduu u yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbo dheer ama shir jiraa'id oo waxyaabo badan uu kaga hadlay ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaan rabnaa marka doorashooyin ma dhacayaan mase ma dhacayaan dadka soomaaliyeed waa lagu doodaa waa ku celcelinay mar kalena waa ku celcelinaa kororsiimo wax la yidhaha ma jiraan kororsiimadu colaaday leedahay khilaafay leedahay isqabqabsi ay leedahay istuhumay leedahay istuhum iyo kala shaki inta hadda aan inaan ka daawowna rabnaa nagu filan mid kaloo cusub ma abuuri karno marka kororsiimo wax la yidhaha ma jiraan laba kun iyo lix iyo toban wakhtiga dowladdaanu markuu dhammaado dowladda bedelaysaah waa inay timaadaa sida ay ku imaanaysa waay marka waxa oo laga hadlayo guddiyadaas aan samaynay in waxaasoo dhan shaqada ay qabanayaan waxay aasaas u tahay nidaamka dambe ee dowladda dambe ee dowladdan bedeli doonto sida ay ku imaanayso marka waxaan rabnaa horta dadka soomaaliya inaanay degdegin dhinac xunna inay wax u saadaalin ay dhinacasna u saadaaliyaan laakiin haddii baarlamaanka federaalka ah oo ah unugga sharciyadda dowladnimo aan qabnaahay waa baarlamaanka baarlamaankaas laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan ay noo joogtahay waxay ku salaysan yihiin boqol iyo soddon iyo shan oday oo soomaali ah oo oday dhaqameedyo ah oo isu yimiday oo qabaa'ilka iyo degaanada iyo gobolladao dhan matalayay ayaa soo xulay oo yidhi waa dadkan dadkii soomaali o dhan oo isku jirta matali lahay meel kasta oo dalka ka mid ah geed kasta iyo guri kasta iyo ceel kasta iyo tuulo kasta in oo sanduuq codeed la geeyo lagu ridane shardi ma ah waa sida fiicanoo saxda ah haddaan gaari weynama meel baan fafadhinaynaa waxaan leenahay maalinta muxuu ahay qurac hebel aan iyo qansa hebel aan aan sanduuq geyn karno yaan sugaynaa miyaan leenahay maya maanta wixii aan qaban karnaan qabanayna doorashadu hadday magaala madaxyada gobollada bis ka dhacayso waa dhece hadday magaala madaxyada iyo degmooyinka ka dhacayso waa dhece haddii tuulooyinka iyo ceelka biyaha ay gaari karto waa gaarsiinaynaa laakiin way dhacaysaa ilaah iidankiis haddii alla yidhaahdo dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inaan loo kala harin dagaalka lagula jiro al-shabaab si meelo badan oo ka mid a soomaaliya ay ugu hirgasho doorashooyinka waxa uuna tilmaamay shabaab inay yihiin cadowga ummadda soomaaliyeed taa darteedna looga baahan yahay bulshada inay iska kaashato sidii ay ula dagaalami laheyd ayna kaga saari lahaayeen gudaha dalka soomaaliya sida uu ku warramay amni ee maanta soomaaliya waxay joogtaa nin orod ku roon inina aayad ku roonba allayo awrti awrti dhuntay ninkii u xirsixiri karan u xirsixiro ninkii raacdo ku raadi karan ha ku raadi shabaab maanta dagaalkooda oo meeshaas kii qora qaada kara shabaab la dagaalami kara hala dagaalamo kii shilin ku bixi kara shabaab in lala dagaalamo ha ku bixiyo kii kalena muxuu ahay afka iyo maxaanku raadaay iyo codkiisa ha ku biiriyo shabaab inay duli yihiin dalka iyo dadkan ay dullaysteen lagana xoraynayo inaan ka xorowna aan rabno waanan ka xoroobi karnaa inta badanna hadda waaban ka xorownay ilaa idinkiisa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id waxa uu kaga hadlay booqashadii john kerry oo maalintii shalay aad ku yimid magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya taa oo u tilmaamay inay tahay mid muujinayso in soomaaliya wax badan ay ka bedelan tahay sidii hore ee ay aheeday muddadii burburkii dagaalada sokeeye ugu jiray dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in tillaabadaasi ay tahay mid hore usii qaadayso in soomaaliya laysku hadlay karo ayna tahay waddan amni oo wax badan ka wanaagsan marxaladihii hore
dalka maraykanka uu soomaaliya ku yimi waxay u baahan tahay dadka soomaaliyeed in ay inay dib inta u degaan bal ay fiirsadaan maxaa keenay john kerry xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka maanta muqdisho maxaa keenay maxay u dhacday booqashada oo aan horay taariikhda wasiir arrimo dibadeed oo soomaaliya yimaadaay oo maraykan aanay hore u dhicin maanta maxay u dhacday dadka soomaaliyeed inay micno u samaysan waay kenya u booqday ethoobia waxu booqday soomaaliya u booqday jabuuti u booqanaya dalalka gobolka ee gobolkaan mar walba imaan jireen wasiirada arrimaha dibadda maraykanka laakiin soomaaliya ma ayan imaan jirin soomaaliyada maanta soomaaliyada hore inay ka duwan tahay daliil u tahay inaan hore u soo soconnay daliil u tahay waan ka mahad celinaynaa dabcan inuu noo yimaado oo adduunyada u muujiyo soomaaliya inay soomaaliyada hore aanay ahayn ay ka duwan tahay hore u socoto hore u marayso ay wax yar u dhiman yihiin xogayaha waxaan kala hadalnay oo aan aad iyo aad uga mahad celinay kaalmada
wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in gurmad ee u diri doonto qaybo ka mida gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe uu ku fatahay webiga shabeelle ayadoona gobolka shabeellaha dhexe magaalooyin aad u fara badan webiga uu ka sameeyey fatahaada sida jowhar iyo mahadaay oo dad aad u fara badanna waxyeello ay ka soo gaareen fatahaadda webiga uu ku sameeyey deegaanadaasi waxa ay saamaysay xataa noloshii dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqneed waxayna sheegtay wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin u hadashay in qaybtooda gurmudka deg dega ah ama emerjensiga ay u diri doonaan halkaasi si ay ula tacaalaan xaaladaha iyo sidoo kale cudurro la sheegay inuu ka dilaacay haatan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya oo uu ku fatahay webiga shabeelle muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray gurmud ay wadeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe kaawa ay u sameynayeen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi si ay ku baajiyaan nolosha sii adkaanaysay ee dadka ku dhaqan gobolkaasi ee ay ka wajahayeen dhanka fatahaadda uu sameynaya webiga shabeelle ee mara gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer golaha abwaanada soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulkii hore ee gobolka banaadir ayaa waxay u direen tacsiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye abwaan cali siyaad oo ay lagu naanayso cali banaadir oo ku shalimaa lagu aasay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya abwaanka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay qaybo ka mida gudaha magaalada muqdisho aaskiisa ayaana maalintii shalay ahayd gelinkii dambe waxa uu ka dhacay degmada warta nabadda ee isla gobolka banaadir afhayeenka abwaanada soomaaliyeed ama golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ugu baaqay dadka soomaaliyeed iyo dowladdaba in gurmud loo fidiyo eheladii carruurtii uu ka geeriyooday abwaankaas oo u sheegay inay gaarayaan ilaa iyo toddobo waxa uuna tilmaamay in looga baahan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya in saacidaad ay ka geysato sidii loogu gurmo lahaa abwaanka carruurta uu ka geeriyooday
abwaan cali banaadir ilaahay ha u naxariisto annagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo intaas kadib waxaan jeclahay abwaan cali banaadir wuxuu ahaay dadkii gobolkan banaadir oo dhibaata ay ka jirto haddii alla kuurayo dadkii ka dagaalami jiray oo nafta u horeeyayuu kamid ahay fikirkiisu waxau ahaay banaadir oon beele u kala xirayn oon burxad hubaysa dhex joogin haddii alla kuuroon yahay ayuu ka dagaalami jiray marka waxaan ka codsanayaa maamulka gobolka banaadir in ay abwaankaas allaha u naxariistay carruurtiia uu ka tegey oo toddoba ciyaala oo buus degan ayuu ka tegey marka in la daryeelo carruurtaas sidoo kale maamulkii hore ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay geerida cali banaadir oo ahaa abwaan soomaaliyeed oo ku dhaqnaa gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay inuu ku xanuunsanayay gudaha magaalada xukuumadda ayuu ugu baaqay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir tarsan in ay u gargaaraan ama ay gurmad u sameeyaan owlaaddii uu ka tagay abwaankaasi waxaan qabaa xukuumaddu in ay aad uga fakarto dadka abwaaniinta ah ee hal abuurkale kuwii horay u jiray iyo kuwa hadda soo baxayaba kuwa dandaraysan kuwa jiran kuwa isbitaalaadka yaalla kuwa wax dhaqaalayara hayso arrimahaasoo dhan waxay u baahan tahay dadka qarankan wax kaga in aan la iloobin oon laga tegin baa loo baahan yahay cali wuxuu ahaa nin wadani ah oo dhallinyaro ah carruurtu ka tegay in la kafaalo qaado weye oo maaragtay ay ay xukuumaddu koriso wey anugu agoonnimaan kusoo koray haddaan gacanta ayna igu qaban lahayn xukuumaddii oo aan maaragtay laytaakulayn lahayn markuu aabbahay dhintay waxay ila tahay inaanana wax qofna wax tareen anna wax istareen marka marka waxaa weye dadka abwaaniinta ah ee hadda uu cali banaadir ugu horeeyo iyo kuwii kasii horeeyey tahliil cabdi tahliil oo sariir saaran kuwo kale oo sariir saaran oo dandaraysan oo bal caafimaadkii meel ha noqdee dhaqaale ahaan u dandaraysan waxay la tahay in ay waajib ka saaran tahay qaranka soomaaliyeed inuu dadkaas ka warqabo inay inay waajib ka saaran tahay abwaanka waxa uu ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee ku dhaqnaa gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxa uuna qayb ka ahaa kuwa farakutiriska ee haatan ku sugan gudaha dalka soomaaliya walow qaarkood ay isaga carareen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokay ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya abwaanka ayaa lagu xasuustaa gabayo dhowr oo uu ka tiriyey gobolka banaadir iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dalka gaar ahaan magaalada muqdisho muddooyinkii u dhexaysay kow iyo sagaashankii ilaa iyo haatan oo laga joogo dhowr iyo labaatan sano qabiilka loo kala saftayee ridaas iyaad yeertahay soddon guuradeedii lix sana nooga dhimansaakaay sakaraatulmawdiya qabrina waadna sugayaane war hallaysiisa maxoo wakhtigu waadna siidayaahe war hallaysiisamaxo wakhtigu waana siidayaahe codkaasina waxa uu ahaa abwaanka geeriyooday rabbi naxariisii jannaha ka waraabiy oo maalintii shalay lagu aasay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maamul goboleedka puntland ayaa waxa uu ka hadlay qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalka yemen oo u sheegay in haatan ay sii cagacagaynayaan tirada dadkaasi soo gaaray deegaanada maamulka puntland saddex kun saddex boqol shan iyo labaatan ka yimaaday dalkaasi yemen kuwaasoo isugu jira soomaali iyo sidoo kale yemeniyiin kasoo cararaya dhibaatooyinka ka jira gudaha waddankaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in haatan aysan xamili doonin haddii laba doon oo kaloo dheeraad ay kusoo darsamaan dadka ka imaanaya halkaasi waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay arrintaasi si aada u adkaa doonto asigoona sidoo kale baaq u diray beesha caalamka iyo sidoo kale dowladda soomaaliyaba in si deg dega gurmud loola gaaro dadka ku dhaqan deegaanadaasi ama soo gaaraya deegaanada maamulka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso iyo xeebaha kale ee deegaanada maamulka puntland ee gobolkaasi bari waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland in puntland intii tabarteeda ay qaban doonto balse haddii ay laba doonoo dheeraada kusoo darsanto dadkan kasoo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalkaasi libiya ee u dhexeeya dowladda beesha caalamka ay aqoonsan tahay iyo kooxaha fallaagada ee xuutiyiinta ay arrinta faraha puntland ka bixi doonto sida hadalka uu dhigay
oo waday tiro dad ah sideed boqol soddon iyo labo ciyaalku waxay ahaayeen afar boqol soddon iyo lix dumarkuna waxay ahaayeen laba boqol sideetan iyo labo ragguna waxay ahaayeen boqol afar iyo toban waxaa ku jiray dad yemeniyiin ah oo soddon iyo sideed gaaraya ama xoogaa ka sii badan laakiin tiradooda waa sii xaqiijin doonaa inta hadda baasbarradooda la hayo weeye dadkaas tiradii guud ee puntland hore usoo gaartay waxay ka dhigayaaniin marka lagu daro saddex kun saddex boqol labaatan iyo shan qof dadkaasu waxay ka kooban yihiin dadka maanta yimid dhammaan gobolada soomaaliya o dhan ka kooban yihiin dadkaasu waa dad tabaalaysan waayeel baa ku jira caruur bay xoogooda yihiin dumar dadkaasu marka waxay u baahan yihiin gacan bini aadan bay u baahan yihiin in loo fidiyo la martigeliyo wixii sii soconaya la sii diro gobolladooda aadaya la soo dhoweeyo marka howl soomaaliya dal iyo dibadba dadka inay gurmadaan waxaa kaloo ka codsanaynaa beesha caalamka in dadkaas waxay la soo qaxeen dad hal milyan ku dhow dhow si la qiyaasaayo ayaa soomaaliya ay waxay ku nool yihiin magaalada dalka yemen dalka yemen waa ogtiina burburkaa ku dhacay dadkaas way soo socdaane waxaa la moodaa mar dhow haddii hadda doon kaleeto oo la yidhaahdo shamis tree ayaa ilaa biriir ka dambeya soo baxaysa si naloo sheegay waxaa la moodaa mar dhow inay taladu gacanteeda ay ka bixi doonto laakiin haddii laba doonyooda kala yimaadaan waxaan beesha caalamka u sheegaynaa inay taladu gacanteeda ay ka bixi doonto maamulka gobolka galgaduudna waxa uu u diray digniin ku aadan in laga waantoobo kooxaha falalka burcadnimo ka geysta gudaha deegaanadaasi waxa uuna maamulka gobolkaasi sheegay in cid allaaliya ciddii lagu soo helo iyagoo ku howlan dhigashada isbaarooyinka iyo falalka kale ee amni darrada ah ay mutayso doonaan ciqaab aad u adag waxaana sidoo kale baaq loo diray waalidiinta dhashay dhallinyarada ku howlan inta badan dhibaataynta iyo sidoo kale dhigashada isbaarooyinka gudaha gobolkaasi galgaduud gudoomiyaha gobolka galgaduud master cirfo waxa uu sheegay in cid allaaliya ciddii loo soo qabto ayagoo falal xun ku jiro xataa ciqaabta ay mutaysan doonaan waalidiinta dhasha ama cidda mas-uulka ka ah sida hadalka u dhigay waxa uuna sidoo kale ugu baaqay waalidiinta in carruurtooda ay ka ilaaliyaan wax walba oo dhibaato ku keeni kara sida hadalka uu dhigay ugu dambeynna kooxda xisbullaahi ayaa waxa ay sheegtay in dagaal ay la geli doonto kooxda nasrullaahi iyadoona haatan laga baqdin qabo dagaal ka qarxa buuraha waddankaasi lubnaan oo ay ka dhisan yihiin labada kooxood kooxdan xisbullaahi ayaa dagaallo waxay kula jirtay kooxo falaaga ah oo kula dagaalamayso buuraha waddankaasi iyo sidoo kale waddanka israa'iil oo iyagu inta badan ay dhex marto gacanka hadal sababa mararka qaar dagaal toos oo u dhexeeya labada dhinac taa oo inta badanna keenta dhibaatooyin ka dhasha lama oga sababaha rasmiga ee ka dambeeya iskudhaca labada koox balse waxay wararka qaar sheegayaan inay jiraan kala tuhun soo kala dhexgalay labada dhinac warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa nagay intaa waxaa warka idiin soo saara idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynaan waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh